isagaiyo dadkii markaa sheekada ahaa isagu dee waaba markaa wuxuu leeyahay zamankaa wuu joogay oo qarnigii sideedaad dhexdiisii ahaa ama dee kolley qarnigaa sideedaad un ahaa sheekhadii markaas dee culimada ahaaye roon roonaaye loo soo qasaye ama taas waxa ay khaasatan kuwoodii dee waktigaas sanadkooda u caalisanaa weeye waxa iyaga u dhaca oo macnaha ujeedadu axaadiis ay ku warin karaan xag sanad weliba axaadiisii saxiixay ee maqal la kala maqlayna ku xidhitay ilmaha ijaazooyin iyo wixiisay kuba jireen waa tusaaciyu lisnaad waa isnaad sagaalah oo ujeedadu ciraaqi masale marka la eego sheekhyadiisii ayaa waxaa sanadkoodu waktigaa qarnigii sideedaad wuxuu dee sanadka ugu caalisan ee samaacna ku xidhiidhsan talabaadna ruwaaddu ay ruwaadii saxiixa ay tahay ama rag dee saxiix dee adigu markaa sanad saxiixa lagu tirinayo waa sagaal baa u sarreeyey dee waana la helayo waktigiisi isagaba axaadiisu sagaala laakiin aan sanadku heerkaa in yar uu ka hooseeyo waa loo helayay kuwa tobanna isaga waa koodii markaa isaga haddii sheekhiisii sagaal ay u tahay isaga toban sheekhaa ku beelayo toban bay unoqonaysa kolleyna isaga iyo rag lamid ahaa dabaqadiisa tobanka way lahaayeen oo xafnu xajarba axaadiisi markaa uu dee iyaguna toban tobankaasoo ciraaqi uu majmuuco kamida usoo saaro riwaayaadkiisia iyo sheekh kaleo isna tanuuki la odhanayaba way jireen bal isaga naftiisaaba axaadiis yaanay dee sanadku aanu la heer ahaan halkaas sanad haysta un ha noqdo yaanu sanadkaas saxiixa lagu tilmaamaya noqoninbe bal markaa isaga naftiisana markaa kuwa toban tobankaa waa lahaaba waana dee sideed qarni iyadoy tahay haddana marka sagaal ninun sanadkii ay ku sugan yihin ama toban keli ay ku sugan yihin aad bay u caalisantah o aad bay u sarraysaaba haddaba kaa hore wahuwa lafdol imsax alisnaado waqismu qurbi wasani kii labaad waa noocii labaad qismu qurbi waa dhawi qeybteedii ama qismigiisii ilaa imaamin imaam loo dhowaanayo ee aimadii xadiidka kaba mid ah ee dee axaadiistooda loo ihtimaamayey loo cinayoonayana la ururinayay bal taas oo kale oo kan labaad kolley waa caalinimo nisbiya culuwadii masaafadu haba jirto oo waxa ay tahay xadiis baa la warinayaa sanadkiisa waxaa ku sugan nin imaama xadiiskaas sanadkiisaasuu imaamku uu kuba sugan yahay ayaa duruqda xadiiskaa lagu warinayo mid ahaan imaamkii tiro yar baa lagu gaadhayaa imaam aimadii xadiidka ka mid ah ee ku sugnaa sanadkaa ee dariiqa labaadna waxaa laguba gaadhayaa tiradii tiro ka badan baa lagu gaadhayaa masalan oo kale xadiis bukhaari warinayo oo imaam malik sanadkiisa uu ku sugan yahay markaa imaam malik sanadkiisa mitaalan ku sugan yahay oo bal markaa duruqda uu xadiiskaasi leeyahay mid bukhaari iyo imaam malik waxaaba u dhexeeya shaksi keliya ruux keliya dee waana in dad asxaabtii imaam malik ahaa oo dee dadkii isaga wax kaba wariyay ahaa oo bukhaari laba kulmay ayaa jira sida qacnab iyo rag lahaa oo markaa imaam malik iyo bukhaari nin keliya uba dhexeeya oo waxay u sheegaanba asbaabaha aanu bukhaari shaaficiyo ugaba warin oo kale sanadkiisa had iyo goor sanad naasiruu noqon lahaa hadduu kaba wariyo bal hadduu islaaho can dariiqi shaafici imaam malik kaba wari cala alaqal wuxuu ku gaadhayaa laba ruux bay noqonaysaa mid isagiyo shaafici udhexeeya mid kale asxaabtiisiina nin keliya udhexaynayaana waa joogeen oo waa kaa la kulmay oo sheekhadiisii waaweynaa ay kaba mid ahaayeen qacnabi iyo rag laba mid ah qutayba iyo bal markaa taas oo kale eg bukhaari nin baa udhexeeyey imaam malik waana imaam aimadii xadiiska kamid a axaadiistooda la jamcinaye la urinaye loo cinaayoonayey sanad labaad ama dariiq labaad oo xadiiskii lagu warinayo ama bukhaari ama keyrkii ku warinayo oo imaam malik saddex lagu gaadhayo xataa bukhaari bay kolka ka dhacday malaha isagoo dee saddex udhexeeyo dee kollay uu doortay un arrin oo waa sanad markaa naazil ah saddex ama laba ay udhexeeyaan ba misaal ahaan bukhaari ama ruuxii kale marka iyo malik hadhow marka dambe imaam malik la dhaafo tiradii waabay siman tahay oo xadiiskaas tiradii dee ilaa rasuulka ilaahay way siman tahay xaggan hore ayunbay ziyaadadu ama kala badnidu kuba jirtaa marka waxa ay leeyihiin dhawidan imaamkan aimada xadiiska kaa mid a axaadiistoodii ragga caynkaasuna waa axaadiis la dabdiyey la hubsaday xataa wixii ay la gooni noqdeen iyo wixii ruwaadda qaar lakala gooni noqdeen iyo waxyaalihii wax dhacay waxoo dhami waa wax dee diraaso adag lagu sameeyey oo maaha nin adigu aan dee raggaa laba mid ahay inuun axaadiisiisii aan sidaas loogu cinaayo odan loo ururin xaalad axaadiistoodu lamid maa waa axaadiis kale dabdisan oo la ogaya axwaasheeda oo hagaag loo tatabucay marka xadiidka imaamkan aimada xadiidka kamid ah sin lagu gaadhayo tiro yar oo bal matalan ka yar dee marka dariiqa labaad oo xadiiskii un imaamkii lagaga warinayo tiradna inta ay kaba badan tahay isaguna waa caalinimada qeybteedii labaad oo caalinimadani kolley waa caalinimo nisbi ah taa hore iyadu mid mutlaqay ahayd oo waa tiradii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laguma gaadhaye sanadkan ayaaba ka yar dariiqa labaad ee xadiidkani kuba yimi ama guud ahaanba asaaniidii kale kaba yar tanse waa markan imaamkan u eegno imaamkan u eegno ayaaba waxa weeyaan kolkol baana waxa dhacda xadiidkani laba dariiqba inuu yeesho oo imaamkii inta dariiq dhow dee aad ruuxi ama laba lagu gaadho haddow isaga iyo rasuulkii dad rooni ay uba dhexeeyaan oo dhowr ay u dhexeeyaan oo sanad labaad jiro ama dariiqa labaad oo imaamkii iyo rasuulkii ilaahayna ay tiradu ay u yartay kolkol dee kan fadilaanba ee adigu bal haddii imaamkii tiro kooban lagu gaadhayo marka sanad kale loo eego iyadna waa caalinimada qeybteedii labaad waana caalinimo nisbi ah koodha waa caalinimo nisbi bal kolleyna shareexa si aan waktigu yasi yar dhicin idinkaa qismiga labaad iyo waxyaalaha uu yidhi eegan doona kale waxaan eegayaa waktigiisii ciraaqi sheekhadii dee aimada ama xadiidka raggaa lahaa imaam malik iyo sawri iyo shucbe iyo wawsaac iyo jur ibnu jurayj iyo husheim iyo lahaa acmashiyo intii waktigiisii lagu gaadhayay sheekadu ay ku gaadhayeen sheekadii markaas ama zamankaa qarnigii sideedaad ayuu sheegaya marka raqamka haamishka labaad ee uu yihi waqawluhu hushaymun waxaa le ninkan kitaabka inoo soo ade dee soo madbaco iyo tacliiqa leh ee wuxuu yihi husheim markii la dhigay waayo halka waxaa ku sugan dee halkuu qabtay markuu aimadii xadiiska tirinaya acmash iyo husheim buu israaciyey markaasuu leeyahy husheim yanbaqii an yakuna fi dabaqati taaniya inaan qoladan hore lagu darin ee dabaqada xagga dambe laga dambeysiyuu leeyahy oo kuwan hore acmash iyo ibnu jurayjkii aan la raacin baa mudan buu leeyahay oo uu ka dambeysiye xagga tartiibta waxaan intaa ku cileeyey wailaa falacmashu sheikhu sheikhi acmash waa ninkan husheim la yidhaaho sheekiisa sheekhay kale waa cibaaro khadacana sansan anigu arkayo oo ha ka yaraado husheim acmash ha ka yaraado oo dee acmash isagu taabiciin waa nin markaas xataa anas waa arkay walow riwaayo sidaas uu leeyahay inaan garanahaynba laakiin arag weeyo xagga taabici baa lagaba tiraya sikaara taabiciin husheimna taa ma lahay laakiin dee in la yidhaaho waa sheekiisa sheekhi ayaa husheim yahay taasi waa wax markaas iyada ayuu husheym yahay ma aha waxa ay tahay un sheekunbuu u yahay oo husheym dadkii wax ka qaatay wax ka wariyey mashaayikhdiisii waxaa kamid ah sa kutubta taraajimta kaa u laabantaanba khaasatan kuwooda waasica ahee dee raawiga markay sheegayaanna sheekhadiisiina tiriya talaamidiisa ay wax ka warisayna tiriya waa sheekhiisii laakiin sheekha sheekhiisa maaha oo dee rag aada uga dambeeyey oo uu isagu u sheekh ahaayo bal dee dabaqayn waa sheekadooda raggooda u waaweyn uu kaba mid ahaa ayuuba acmash sheekha sheekhooda u yahayba bal intani waa acmash waa sheekhiisana wax kala maha waa intan doonaya inan ku yar baraarsiyo balkaasna waa qismigii labaad oo wa qismu lqurbi ay wathani kii labaad qismu lqurbi dhawin loo dhawaaday ilaa imaamin imaam aimadii xadiidka kaba mid ah qismigii weeye waculuwu nisbi ay wahaalisu kii saddexaad waa qismigii saddexaade culuwun caalimnimo weeye nisbiyun nisbi ah oo caalimnimo mudlaqa mahay waa caalimnimo nisbi o ee muqayadun lagu qayday waa halka nisbadiisu ay tahay binisbatin nisbo loo nisbeeyo lilkutubi kutubtii asifati lixda ahayd ee umuhaadkii id xaysu meeloo yanzilu uu dhaadhacayo matn xadiis uu dhaadhacayo tiradiisa ay kordhi ukida la qaatay min dariiqihaa kutubta lixdaa dariiqeedii lagaba qaatay ay dhaadhacayso fan yakun kolle waa inala socon doonta oo maxaa kii saddexaadna yahay sida uu halkan sheekhu inoogu soo dhigtay ka saddexaad yahay waa caalinimo iyadoo ah caalinimo muqayada maaha mid mudlaqa maaha ee waa caalinimo iyadii lagu qaydayo marka la eego bukhaari iyo muslim iyo kutubtii kale lixdayd wixii kaba harsanayd iyaga riwaayadooda marka loo eego ama taa loo nisbeeyo inaga kolley xaggeena taasi waxay la tahay dee ama waktiyo inaanay sii dhac ahaynba waktiyadoodii dee maxaa jiray iyo qarniyadaa dambaba markaa riwaaya kolley ay jirtay dadku asaaniidooda ay wax ku warinayeen axaadiisan bal bukhaarina haddaan soo qaadano bukhaari wariyey kol kitaab ahaan baa la warinaya oo dee kitaabkii bukhaari baaba sheekhi laga taxamulaya sida looga taxamulayna dee sheekhi riwaayo uu leeyahay oo sheekhanuu ka maqlay oo kaa kalena kanuu ka maqlo oo ilaa laga gaadhayo tilmiidkii bukhaariyo halkaa bukhaari laga gelayo marka marka uu ruuxu hadduu doono inuu sanadkiisa iyo isaga iyo bukhaari udhexeeyo tiriyana dee way u suurtogelaysay ina waa fulan can fulan can fulan oo waa lahayaa bantii uu ka maqlay ilaa tilmiidkii bukhaari laga gaadhayo haddii xadiidka bukhaari dariiqiisa aad kaba warisay aad tidhaaha tiri halkan laga bilaabo sheekhaagii ilaa saxaabigii laga bilaabana ee iyadna waa wax iska macruuf ah oo la dabin karayo laakiin maxaad martay oo xadiidkii bukhaari markaad warinayso tilmiidkii bukhaari baad martay oo sheekhiisii baad martay sidaasaad kuba warisay taasi waa waxaa kaloo iyadana kolle dii riwaayadii dee casri ama dee waktiyadan asaaniidu ay dee dadku ay khaasatan silsiladiiba hayeen yaan wax lagu sugin oo wax lagu saxiix yeelina ay jirtay xadiidkan intiisa bukhaari kuba sugan dee bukhaari hadduu ku sugan yahay kutubta kale oo ama masaaniidii ama macaajimtii ama ajzaadii khaasatan ajzaaduna aad bay u yar barhkood u caarisanayeen oo sanadadooda jisaska uba dheeraa bal markaas ahayd baa iyada nafteeda uu kuba sugan yahay markaas maxaa si nafteedana riwaaya u lahayd marka maxaa u suurtogelaysay halkii ay bal xadiidka naftiisa ay bukhaari uun mari lahaayeen ee kitaabkiisa dhexdii ay ku warin lahaayeen inay iska dhaafaan oy sanad kale intay yeeshaan sheekh iyad kale ay kaba wariyaan hadhow bukhaari uun layskaga soo dhaco ama sheekhiisii laysugu yimaado ama sheekha sheekhiisii oo masalan iyadoo xadiidkii bukhaari uu kuba sugan yahay ayaaba ka soo qaad maxamed ibn cabdillahi alansaari xadiidku kaba wariyay waa sheekhadiisii waaweynaa ee weliba aada u da-da ahaaye sanadadoodna ay carig ahayn sheekh kaba mida maxamed axaadiistan ama xadiidkii isagu zakadan markaa xoolaha ama afnaanta khaasatan adhiga iyo geela iyo waxyaalahaas ay kuba sugnaayeen geeri iyo xadiidkiisii abukhaarina soo celcelinayay ee rasuulkii ilaahay uu qoray ay markaas ay looga dhiibayo dadkii iyagu loo dirayay sakada inay soo guraan xadiidkaa ninkii warinayayba weeye waana markaa anas ibnu malik abtirsiinta kuba gala ninkaas oo kale juz buu leeyahay isagana axaadiis ay ugu sugnayd oo iyaguna ay riwaayo dadkan dambena ay u lahaayeen marka maxaad suurtogelaysa xadiidkii bukhaari maxamed ibnu cabdillahi alansaari kaba wariyey in bukhaari la maro oo kitaabkii bukhaari dhexdiisii lagaga wariyo iyo in dariiq kale la yskaga maro maxamed ibnu cabdillahi jiskiisii lagaba wariyo dad kale ay ka warinayoon bukhaari la marin oo markaa bukhaari lagaga soo dhaco sheekhiisii haddaba waa suuradan eh marka taasa maxaa dhacaysayna marka aan bukhaari la marin dariiqa kale inta lasoo maro sheekhiisii un hadhow lagula soo kulmo ama sheekha sheekhiisii ayaa waxaa dhacaysay in labada tiro markaynu isu egno hadda markii hore bukhaari halkiisi waa halkii un isagunbaa kaa caalisane laakiin markaynu isu egno adiga sheekhaagan intaad ka bilowdeed bukhaari aada mariso iyo markaad sheekhaagan kale ka bilowdeed bukhaari aanad marina sheekhiisa ad kaga soo dhacdo labadaas sanad marka laysu tiriyo ayaa kan aan bukhaari marini ka tiro yar yahay kaa bukhaari maray uu ka tiro yar yahay marka maxaa jiraysa caalinimo maanta nisbio waxay caalimnimadaasna ka timi markaan u eegno xadiidkeenan kutubtii lixda ahayd mid kamida sida bukhaari oo kale markaan u nisbayno ayaa bal haddii aan dee maxamed ibnu cabdilaahiga haddaan dariiqa bukhaari marno uu kasijeedaad sanadkeeda uu noqon lahaa ayaa marka dariiqa kale la maro ee jiskiisii cid kale aan kaba warin oo xadiiska uu kuba sugan yahay ayuu maxamed ibnu cabdilaahiga ka toddobaad noqonaya marka maxaan eegnaa xadiidku waa xadiidkii bukhaariba wariyey dariiqasi dariiqaan ahayn baynu marnay markaa dariiqan labaad markaynu u eegno kii isaga marayay ayuu ka tiro yar yahay kii isaga mari lahaayo dee ruux bay isdheeraanayaan marka caalimnimadaas maxay tahay waa caalimnimo nisbiya oo marka loo eegana weeye kutubtii lixda id mid kaba mid ah loo eego taasba weye waana masalo kolley e waxaa inta badan iyo halkan caalimnimada iyo muwaafaqada iyo bedelka iyo de waan garanaya kolley tasawurkii amba waktigii wala wakti aada u dheer ay ahayd saddex sabaatankeeda waan garanaya oo weliba ramadan l waktiyadii dagaalkii carabtii ama masr iyo dhex maray bisha ay dhex maraysay ba un iyo yahuudda iyo khadkii baarlefa ohan jireen masarida ama qams ay kaga gudubtay un dagaal waktigaas adaado waiba bacda duhur buu gelaya sheekh oo ramadan waa sharaxan bay qooniyo bacda dee duhurka dawainta joolo bukhaari galabu raxmatullahi caleyh ayuu haddana anaga noo gelaya sharaxan bay qooniyo de manaan seexan haddana tafsiir baan sugayna isagu gelayo inta raacanna casar kuwa gaadhayo e halkan oo kale de kolley ishkaalkii iyo sidaad u suuraysto waa hadday muddo dheer igaba qaata ma adkaydood sababtuna waxaa keenaya un kolley yar sucuubada fahamkan wixii wax camaliya maaha waxaynu ku dhaqano maaha waxaan arkayna maahan tadbiiqi ah dee markaa inagii aan yar tadbiiqin karna imaka allahuma ninkaa kutubta takriijka iyo waxyaale eega aadna ugaba fiirsada ama taraajimta dhaadheer sida tahdiibulkamaalka waxa weeyaan uu leeyahay mizi oo kale sir aclaam nubala isaguna markuu tarjamo khatimayo sanadada uu soo markaa dhigto oo kale xaafid xajar takriijkiisa nataaij afkaar o adkaarka kolley dee ruuxu amhilo badan buu heli karaa isagu naftiisa kuba tadbiiqiye laakiin marka aan de wixii camali dhaba aanu ahayn ayaa ruuxii yar sucubo noqonaysa bal arrintii laakiin waan soo dhaweeye wala xadiiskaasun baa markaynu bukhaari marnana iyo waxa weeyaan tiradii yar kordhaysaa ruux ku kordhaya waayo sanadkan kalea ka yar caarisan oo dad ama dee ka yar da-weynaa ay meesha galeen ay sheekiisna kaba wariyeen oo in badan ka geeri dambeeyo sanadkii markaasu sidaa janibkan kaba koobtay marka dariiqii kale la mare isaga lagu soo dhacana halkaa tiradii baa yaraanaysa oo haddaba kan kale ee tiradii yaraatay ee bukhaari dariiqiisii marin ayaa markaynu u eegno kii bukhaari marayey xagga aan u nisbayno ayuu caalimnimo noqonaysa waana caalimnimo nisbiya intaa weeye kolleyna muwaafaqadiyo waa baabkan waa intanubay halkan ay kasii farcoomayaan waana arki doonaan oo wuxu uhi wathani culuwan nisbiyun waa caalimnimo nisbiya oo muqayadun lagu qayda wathalis weeyaan waa kii saddexaade binisbati nisbayn lkutubi sitati kutubtii lixdayd loo nisbeeyey waa nafsiye id ay xays meelo yanzilu uu dhaadhacayo matun xadiis uu dhaadhici hobcan ay dhaadhacan uu sanadkiisii kordhayo u ka badnaanayo markaan dariiqooda la marin xadiidkaasoo ukhida la qaatay min dariiqiha min dariiqi lkutubi sita oo markaa muxuu goormu dhaadhacaya waa binisbati ilaa xadiisin aakhara dee waxa weeyaan aan dee lam yukhad min dariiqiha aan laga qaadan dariiqoodii oo dee meel kala maray laakiin sheekhadoodiin ama sheekada sheekadoodii lagula soo kulmay bal wabatan kolley sharaxeedna weynu yar eegan doontaan waxyaalahu yidhaahda waana inti dee sharxi baqoniya walo beriga dhaweydaan kaba boodnay oo isagu de intan bu aada usoo dhigan jiray aanu iyo dee kolley sharxu nuqbaya dhamaanba waynooga sugnay taysiirkii marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala noocan ba ah nooca muwaafaqaadka iyo addaasha iyo musaawaadka iyo musaafaxadu ay dhacaan intii baana inoo sharxaya ragga mutaakhiriintuna markaa dambe aad bay ugu cinaayoon jireen muwaafaqadii oo dee dahabi baad arkaysa mizi baad arkay xaafid maxajar baad markaa ay xadiis warinayaan iyadoo xadiiskii uu ama sunantii uu kuba sugayaayo meel kale ayay waxa weeyaan intay dariiq kale ku wariyaan oo sheekada ama ay tarjamaynayeen ama xadiiskiiba san dee kutubtan takhriijyada ama ah taas ah ayay odhanayaan waqaca lana badalan iyo waqaca lana muwaafaqatan iyo waafaqnaahu biculuwin iyo markaas waxyaalahaasoo aad ay u badsadaan ba khaasatan dahab iyo mizi iyo xaafid yaban marka wuxuu uhi fain yakun bal markaa deeg dariiq kalaad soo martay dariiqii bukhaari ama muslimaad marin ama umuhaadka intoodii kale laakiin dhexdaad sanadkiina waa xadiidkii iyaguba ay warinayeenee iskaga soo dhacaysaan sanadku ma aha sanad lagu kulmayo un rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dhexdii waa xadiidka naftiisii oo sanadkii iyagunba la weydaaranaya laakiin xaggii kale waa lagu soo dhacaya haddaba haddii halkii la iskaga soo dhacayay ayaa iyo kala dunaanayso magacay kala yeelanaysa marka wuxuu yihi fain yakun haddii yakii mukharijka waa kaa dariiqoodii meel aan ahayn wax kaba qaatay ama de kitaab oo dee dariiqyo kale intuu maray xadiis iyagu ay warinayeen dariiq kale kuba warinaya hadduu yahay mukharijkaasi qad waafaqahu mid waafaqay fii shaykhihi waase bukhaari ama kan kale umuhatasisa leh ee sheekhiisa uu ku waafaqu kula soo kulmay hadduu yahay maca culuwin caalinimo macid waayo haddii ay tiradu sinaato waxba magacii xataa haddii la siiyo dee wixii loo cinaayoon jira loo ihtimaami jiray ma jiraan meeshii calinimo iyo sarrayn iyo tira yaraan dariiqan kaleen iyaga marinay u ka tira yariya iyaday jirto fahuwa almuwaafaqatu kaa muwaafaqa lagu magacaaba muwaafaqa la yidhaha bal aan iska wada laqbaysto aw shaykhi shaykhi halkaa aw shaykhi shaykhi baa idintaa leh laakiin shaykhigii weeye ta dambe aw waafaqahu amase waa waafaqayo fii shaykhi shaykhihi ninkan musanifkaa ee umuhaadka raggii lahaa kaba mida sida bukhaari oo kale ayuu sheekhiisii sheekhaa sheekhiisii buu kula soo kulmay oo halku sanadkiisii kaga soo dhacay weeye kadaka saas oo kale o kadaka wuxuu wadaa waa maca culuwin iyadoo caalinimo sanadkan dambe an iyaga marin ee laakiin xaggaa sheekha sheekhiisa uun kaga soo dhacay uu ka tira yar yahay kii iyaga mari lahaa iyaday taasi jirto falbedelu fahuwa lbedelu kaa bedel baa la yidhaahayo waxaa bedel loo yidhaahaa ee raawigan maanta kii hore waxaad kula soo kulantuun sidaa suurada aan sheegnay maxamed ibnu cabdillahi alansaari waa sheekhiisii waa sheekhiisii buu ka wariyey laakiin haddii aanad bal markaas xadiis bukhaari qutaybe ka wariyey qutaybana waxa weeye bal markaa uu ibnu cuyeyne kaba wariyey adigu aanad qutaybe ka markaa dariiqa labaad ku aanad helin dariiq qutaybe ku gaadhsiiya eed hesho uun mid dee waxa weeyaan maxamed ibn yaxya ibn abi cumar alcadami isagu lakaba maraya oo cadamiguna uu ibnu cuyeyne ka warinayo maanta ninkan cadami ee markaa dambe ree markaa maxamed wuxuu bedel ka noqday oo uu dhacay raawi uu bukhaari kaba warinayay qutaybe bedelkiisiibuu dhacay oo ninkan axadu sita sida bukhaari oo kale raawigii uu ka wariyey ee sheekhiisa ahaa ayuu horta ka bedeliyo oo halkiisii dhacay isaga kan bukhaari markaa kama warin adigana maxaa ku kulanteen ibnu cuyeyne oo dee sheekha sheekhiisa bukhaari uu ahaa raawigan labaadeed adigu markaa adiga ibnu cuyeyne kaba warinayaana wuxuu bedel kaba yahay kii bukhaari sheekhiisa ahaa ee isaga uu kaba wariyay ayuu bedelkiisii dhacay bal markaa kaasna bedel bay dhahaan macnaa waa suuradii hore un laakiin halkii ay ahayd in damayan kuasoo laaan labadayda iska wada dhamaystoorta wain yakun hadduu yahay waayo inaani kolley de waa fiirayarun waxa weya malihi anigu ishkaalba imaka leedahay waxaanan ulahayn dee waa kitaabkii aan islahayn idinkuba dambeeyo oo marka bayquuniyadii laga reebo sharxeedii weliba beryihii horena aan marar aqrinay maaha mar une marar aqrino barkin ay joogeen oo iyadna si fiican uu usoo dhiganayay ninkaas sharaxa lahaa zirqani ama zurqani uu lahaa si fiican uusoo dhigtay oo waxyaalihii sharxi nuqbe iyo alifyada ciraaqo sharaxeedan iyo kuwa sugna kolley uu hagaag usoo talkisaday ama uu soo wada dhigtay markan taa kaba reebno ee hadday tahay taysiir iyo hadday tahay baaciskii iyo kuwii kale iyo dhammaan kutubtii kaleynu soo maray way noogu wada sugnaayeen imika tani waa shay uun de tii hore uun nadmiyo uun katimadeed weeye laakiin kolley waxaan yar ogeyde arrintu tadbiiq wax amaliyoydu aragteen ma jirto wax laysu keen baaldhigayna maba jirto magacan mooye laba sanadoynu imaka isu eegayno aynu isu tirinay ma jirto kolley markaa taasa iska yar keenaysa waxay dhadhan sidaasa inaanu yeelan laakiin kolley waa waxay aada ugu cinaayoodeen wain yakun hadduu yahay haddaba ninkan mukharijkii saawahu mid la sinmay oo yuu la sinmaya waa axad almusanifiina min asxaabi lkutubi sita sida bukhaari oo kale xaguu kula sinmay caddan tira ahaan oo waa cadadkii oo bal masalan taasi maaha xagga sheekhyadooda ma dhacayso ee kasoo qaado xadiis bukhaari warinayo oo dee sanadkiisu naaziryahay haddaan sanadkiisu naazir ahayn nin dambe dambe dambe lama sinmaye oo markii horeba sanadkiisu naazil ahaa ayaa tiradii uu bukhaari iyo rasuulka ilaahay udhexaysay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaa adiga xadiiskaa naftiisa adiga iyo rasuulka ilaahayna udhexeeya tiradii mid leeg tira ahaan baad kula simantay taasna waa waktiyadii horey dhacaysay oo ama berigan dambe qarriga ciraaqiya marka waktigoodii la joogo kolkol musaawaad way helayeen laakiin musaawaad uun cadadka una tirmidi baa xadiis toban ay isagiyo rasuulka udhexaysa wariye ama nasaa-i waayo xadiisa sidaasay leeyihin xadiiskii fadliga qul huwa allahu axadba bal markaa marka isagiyo rasuulkii waa de aad buu naaziriyey taabiciin badan baa dhexdoodii geraysa marka tirmidi iyo rasuulka ilaahay bal ama nasaa-i markay toban udhexeeyaan ee iyaga waktigoodiina la helo iyagoo shan qarni ay udhexaysay xadiis kale yaanu kaaba noqonino iyagii rasuulkii ay toban udhexeeyaan tiro guud bay ku sidmeen oo adiguna xadiis tobanaad warinaysa isaguna xadiis tobanuu warinaya ee waktiyadii ka horreysay waxaa dhacaysay xadiis keliya ee raggii mucamariinta sanadkiisa intay galeen bal markaa oo weliba ninkastaana yahay sheekh baa warinaya xadiiska da buu noqday markaasa waxaa laga waranayaa cid la kulantay ninkii ugu dambeeyey oo isaguna markii dambe aada u weynaado oo gaboobay oo dee isna cumriyo sagaashan iyo waxyaalo gaadhay taa kalena muxuu noqonayaa ka laga warinaya wa aakhiru man rawa canhu ninkii sagaashanka ahaa dee isagoo malaa toban jira ama toddoba jira mid la kulmay oo markii dambena sagaashan gaadhay markaa taasa waxay soo baxaysaa tiro yaroo kooban oo tii caadiga in aada ugaba yar baa soo baxaysa haddaba in dee waxaa dhacaysa markaa taas oo kale kolkol xadiidka naftiisa in lagulaba sidmo ee bal markay tiradu noqoto taas oo kalena oo caddan oo qad xasala xasilay oo dee u xasilay kan fawalmusaawaatu kaasna siman baa le ama musaawaad ba yidhaahno way dee simnaanyi way siman yihin waxaysu meelo raajaxahu kan mukharijka a weeye ee xadiid sanoo kale ku warinayo soo saarayay uu ka raajaxsanaado alaslu asalkii asalka wuxuu wadaa waa kutubta lixda ah mid kamida kii lahaa uu ka raajaxsanaado filwaaxidi shaksi oo uu shaksi la dheeraado oo masalan adiga meye isaga musanifka ah iyo rasuulka ilaahay toban baaba udhaxeeyey sida axaadiisa aada u naazilka ay leeyihiin dee tirmidi iyo nasaa iyo adi iyo rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh koob iyo toban baa idin dhexeeya muxuu kula dheerayay mid buu kaa raajaxsan yahay oo adigii baa markaa mid la dheer oo isagii baa mid kaa yar taas oo kale falmusaafaxatu fahuwa lmusaafaxatu musaafaxa iyo gacan qaad weeyo maxaad la ka dhigan tahay si waxaad isaga la kulantay ood gacan qaaday ood la kulanto waayo talaamidiisii ood la simantay had iyo goor laba shaksi oo kulmaana waa isgacan qaadaan oo sibay musaafaxa u yidhahdan taasay caadadu tahayo waxaad la simantay markaa waa tilmiidkiisii marka musanifkii lama simid ee tilmiidkiisii baad la cadad noqotay taasna musaafaxay idhaahaan inta horena waa musaawaad iyo muwaafaqa iyo bedel bal intaa weya kale xasilayaa way iska yara suuradu way iska sahlan tahay bal haddaan in yarun suurada kuba noqdo waana iska fiicnay de haddii waktiyo la hayo waayo de ilaah baa ogba waktigan iska gooyo ma garan kara ina taa qiimaysaan oo de kitaabkii uu dila fudaado anigo ama de hawsha kolkolle iyadoo isau daalanay ama hawshayda badan ay sahleen haddana kitaabkii wakti dheer siiyo oo kale oo kolkolna waxyaalo kale de haddaan umuuro buxuud kuba darlaan i saamaxaynba wakti kale on wax kale aan uga helino ee shaqadii kale laygaba sugayay ayaan kolkol dibdiga on dibdiga dibdiga kolkol aakamiskii u dibdiga iyadoo hawl laygaba sugayo sian kitaabkii aan u baaqan amase aanu de tayadiisi hoodi hoos ugu dhicin oo saalan ka soo fadhiista un aan uga noqon bal markaa laakiin haddana dee waxyaalo meelaha iman kari lahayo tadbiiq ahaan loo samayn kari lahaa suurtagal bay ahaan lahaa dii waktiga ama wixii loogu ihtimaamayo loogu cinaayoonaya ay u timaado waa in sanadkaagan kale een iyaga marayni uu ka tiro yaraado oo caalmim ay jirto ama markaa tiro yarintu shaksi keliya noqon karta markaasaa waxaaba idhaahaanba waa culuwi markaaba darajo keliya kolkol bay odhanayaan fawaafaqnahum maca culuwin bidarajatayn dahabiya bay taasi kaba dhacda waxaan ku waafaqnayba dee fulan iyadoo caalinima ay jirto weliba laba darajaah bal masalan sanadkii bukhaari gelayay haddii iyada uu ahaaba sagaal oo sanad aada hesho in aan bukhaari marahayn sheekha sheekiisii ama sheekiisii meeshii kusoo dhacaya oo toddoba laakiin aad ku gaadhayso markaa darajo keliya maaha laba darajo sanadkaagan kale kii markaa caalisanaanaya kii hore bal markaa taasna bedel bay dhaha ama musaawaadku waktiyo xadiidka keliya loo ictibaarinayay oo xadiid bal ka soo qaadoo nasaa-i wariyey oo isagiyo rasuulkii toban ay udhaxeeyaan ama saxaabigii intaasi ay udhaxayso oo xadiidka naftiisii adigu dariiq kale aad ku wariso oo adiyo rasuulkii salawaat ullahi wasalaamu caleyh tobankii cadadka naftiisa ay idin dhexeeyaanna musaawaad baa la odhanaya lakin haddaba quruntii hore iyagoo hataa laba qarni saddex qarni ay kaba dambeysay ragga waa la helaya umuuro sidaasa laakiin markii dambe soo dheeraatay dee waktigu sii dheeraaday waxaad jirtay uun mutlaqan cadad macnaa xadiis baa nasaa-i ku warinayaa toban bay isagiyo rasuulka udhexe axaadiis kusaaciya ama axaadiis cushaariya oo xasn xajarna asaaniid ama ajza uu leeyahayba oo ama shakiyo kale hau soo saara ama isaga naftiisa hau saareen oo dee kuwa uu cushaariya kale kuwa magacaabayna toba tobanka sanadkoodu yahay ayaaba la helayay waana kuwan uu barhkood uu xaakim ilciraaq iyo waxyaala tilmaamayo intii iyaga u suurto gelaysa uu tilmaamayo markaasa musaawaad bay ahayd ومساواة marka بالمناسبة in had walba waxaa masaawaadku ka iman karayay haddii sanadka ninkan musanifka uu aadi yahay dee nin dambe lama sini karahay oo bal matalan masaai oo kale asaanidiisa sanadka ugu tiro yari waa afar isagana sabta afar baa udhaxeeya wax ka yar ma kari karo isagu saddex ma dhaxayn karo laakiin kan ragguu dhaadhacayaayo rag dee aqraan ahaa oo isku wakti ahaabaa xadiidkii kala warinaya dhowr taabici baa xadiidkii gelaya markaasuu toban ama dee gaadhayaayoo kale tirmidna waa saas oo kale tirmidi wuxuu leeyahay xadiis keliya ayuu wax keliya oo hulaasiya leeyahay waa xadiis keliyuu isagu leeyahay abi daawudna kolkol xadiis bay sheegaan waxaa dhici karta inaanu lahaynba ibnu maaja baa shan xadiis leh oo hulaasiyaad oo laakiin shantaba nin keliya ayuu ka wada wariyaayo dadkii dee beenta lagu tuhmay kaba mid ahaayo waa kollay sanad aada u daciif bay hulaasiyaadkiisu noqon muslimna maba laha wax hulaasiyaada rubaaciyaadun buu leeyahay bukhaari baa isaguna labaataneeye ilaa laba iyo labaatan xadiis oo hulaasiyaada leh axaadiista caynkaasi sanadkoodu caaliga yahay nin damba kulama simi karo ee waxaan lagula simaa waxa weeyaan iyagii baa marka hore dhaadhacaya riwaayad aqraano badan baa gelaysa bal matalan bukhaari oo kale sanadkiisa ugu naasilsan ama dee isaga iyo rasuulka markaynu eegno un waa sideed oo macnaa waxa weeye sulaasina waa leeyahay rubaaci khumaasi subaaci ilaa sideed muslimna sideedaasay dhahaan laakiin kolkol waxaa dhici karta inuu sagaal yeesho waayo xadiis kitaabulimaan ahaaba waa sidaasaan filaya waa sagaal oo waa rasuulka ilaahay isagoo iyo ay udhaxeeyaan waa sagaal ku gaadhay rasuulka ilaahay afarna waa tiisii caadiga ahayd asaanidiisii badnayd oo kale haddaba bal markaa eg sanadku dhaadhacuu sagaal yahay ama toban yahay ayaa nin qarnigii shanaad ahaa ayaa wuxuu helayaa de xadiidka naftiisii oo dad waa dee markaasi aanay aqraantaasi ku jirin ee sidii caadiga ahayd oo rag kale waaweynin ay kala warinayaan oo marka uu ku tago sagaalka naftiisii ama sideedii ugu tago iyagii uu kula sidmo ama kolkolba dee uu dee sanadkiisu aada u caali noqdo dariiq kalena uu iska maro waana dariiqa kalaa labaad ay tani kaba dhalatay ayaa ka muwaafaqada iyo abdaalkii waxaasi ay kaba imanayaan tahay bal suurada guud waa taasun marka labada haddaan ku laabmo fa in yakun hadduu yahay ninkan mukharijka ahaa qad waafaqa mid waafaqay oo hu musanifkii axad alkutub lahaa sita fii shaykhihi shaykhiisii kula soo kulmay uu yahay maca culuwin caalinimo iyo sarrayn sanadku uu sarreeyo waa kan labaad ee aan sheekha soo marin musanifka ah uu kaba sarreeyu ka tiro yaryahay ama shaksi ha isdheeraadaan ama labe iyadoo laba jirto fahuwa muwaafaqatu kaa muwaafaqa lagu magacaaba aw shaykhi shaykhi aw waafaqahu waa waafaqay ninkan mukharijkaa xadiis bal sanadkiisa ku warinaya fi shaykhi shaykhi ninkii musanifka ahaa sheekha sheekhiisiibuu ku waafaqay oo kadaka kadakana wuxuu wadaa macnaa maca culuwinta iyadoo caalinima jirto haddii kale magacun bay noqon dee wax kale qiimo saasa ma lehe falbadalu fahuwa lbadalu bedel weeyo raawigan labaad baa wuxuu bedel ka noqday raawigii hore uu ka qaatay ninkan musanifkan axada sitali uu wax ka warinaya ayuu halkiisii yaala uu bedel kaba yahay wain yakun hadduu yahay ninkii mukharijka ahaa saawaahu mid la silmay musanifkii axad alkutub lahaa asita cadan tira ahaan midku loo silmo xaggii cadadkiiyo tiradii kaasoo qad xasala waa cadadkan xaasilkao xasilay uu kula siman yahayna fahuwa lmusaawaatu musaawaad baa lagu magacaabaa waxaysu meeloo raajaxahu uu ka raajax noqday kan mukharijkaa alasl asalkii hadduu isagu markii hore dariiqa labaad ee uu isagu wax iskaga warsanaya uga warinaya uu ka tira yaraa dariiqii axad alkutub marayay kii axad alkutub marayay ayaa ka tira yarba oo ruux buu dheeryahay raajaxahu laslu bilwaaxidi mid buu kala raajax noqday oo macnaa waxa weeyaan sanadkii uu aan sheekha musanifkaa marayay haddii aad waxa weeyaan ku gaadhayso dee sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii aada ku gaadhayso toban oo ka kaleno aad aan iyaga marina koob iyo toban uu noqdo asalkii marka uu mid kula dheeryahay falmusaafa ama de waxa weeyaanba rasuulkii ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh musanifkani iyo ay udhaxaysay rasuulkii tobanoo adiga koo iyo toban ay dhindhaxeeyaan xadiiskii falmusaafaxatu musaafaxa la yidhaha iyo gacanqaado bal markaa waxay ka dhigan tahay si waxaad isagii intaad la kulantay isagii aad ka warisoo kale uu sheekh ku yahay oo kaleo tiraamidiisa aad la sinaatay uma culuwu qidami lwafaati ama alculuwu laa maca iltifaati bal markaa saddexdaa hore aynu soo marnay waxay ahaayeen culuway yidhaahaan culuwu masaafa yidhaahaan waa xagga masaafada caalinimo ka imaanayso adigu waa tirayari si ay tirayaridaasi ku timaadaba saddexdaa aynu soo marnayba ama rasuulka ilaahay baa tiro yar lagu gaadhayay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama imaam baa aimadii xadiiska ka mida tiro yar lagu gaadhayay amase dee marka la eego kutubtan lixdaa markaynuu eegno xadiis kaleynu dariiqoodii mid aan ahayn aynu kuma warinay ayaa ka tiro yaraa wixii iyaga dariiqooda marayo kolliba tirayari baa jirto waa culuwu masaafay kaa yidhaahan ama labada inoo dambeeya waa culuwu sifa tiradu waa tiradii uun laakiin xagga sifo ayay ku kala sarreeyaan sifaduna siday ku imaanaysaa waabatanoo wuxuu ihi suma araabicu badhaho qismigii afraad ama culuwu qidami lwafaati geerida horeynteeda caalinimadeedii weeye waa caalinimadii geeri horeynteed kaba imanaysay ama alculuwu caalinimadii iyadu ahayd bacda de almustafaad min mujaradi taqadumi wafaati sheekh oo taasi waa geeri horeynteed oo in raawi laba raawi oo xadiidkii wada warinayo ama sheekh ka wada wariya midkood uu ka geeri horeeyey kii kale sanadkiisi waa ka caalisan yahay kan kale weli noolba ama geeridiisa ay dambaysay ama alculuwu caalinimadii iyadoo ahaydba laga faa'iidaysanayay mujaradi taqadumi walafaat geeri uun horeynteed laa macal sifaati daymo aan deayno liaakharon ruuxan u nisbaynaynon ku eegayno ku kale oo isaguna wax la wadaagsaday taasi iyadoonay jirin faqiila waxaa la yidhi lilkhamsiina yakunu caalinimada xaggaa geeri horeynteed kaba imanaysaa lilkhamsiina yakunu lilkhamsiina konton ayuu noqonayaa sanadood aw halaatiina amase soddon mada tagtay oo siniina min asiniini sanad ah oo marka sheekhi geeridiisii konton sanadood haddii laga joogo dee si looga wariyaa aad bay u adagtahay ninka ama dee dadkii ka wariyey ayaaba naadir ah oo sanadkiisu markaas dee waa waa waa sanad caali u noqono waxaa dadku ay raqbaynayeen in wixii uu isagu warinaya la helo amase soddon sanadood bal markaa labadan baydna wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa waa qeybtii afraad oo ah raawi ayaa sheekh wax ka warinaya raawi labaadna sheekhii waa ka wariyey oo sheekh keliya ka wada wariye laakiin midkood baa hore u dhintay midna waa dambeeyey dee ka dambeeyey waxaa la arkaa dadkii hadduu isagu waqtigaa nooriyeyna waaba laba kulmaya haddii kalena dadkii kale la kulmay ee wax ka qaatay ee wax ka wariyey way iskaba badanyinoo waa la helhelayaa ama ninkii geeridiisa ay fogeyda ay horeysay waxaa dhici karta inay aada u yaraato in la helo ciddii isaga wax ka warisay markaa sanadkiisi iyadoo ay labadii nin sima yihiin oo sheekh keliya wax ka wada wariyeen haddana nooc yar waxaa jira kaa kale yar cizadaa kaba timi xagga marka la eego ciddii wax ka warinaysa oo iskaba yaraatay oo dee sida loo hela ay adag tahay ayaa waxay keentay in dee riwaayaadkiisii dadka ay raqbeeyaan oo caalinimo markaa lagu tiriyo ay caali tahay bal misaalku inoo dhigtayna wuxuu leeyahay sunanu abi da-uud ayaa wuxuu leeyahay ciddii ka maqashay cabdulcaiim almundiri waa imaamkan tarkiibka leh uu ka sanad sarraysaa waa waqtigoodii bay sheegayaan in ciddii najiib alxaraani ninka la yidhaaho wax ka maqashay najiibkaa ciddii wax ka maqashayna waa sunanu abi da-uud kaba maqashayna ibnu khadiib almiza meesha miza la yidhaha khadiibkeeda idankiisii sheekha maga dee lagu yaqaanay waa ka sarraysaa iyo fakr ibn lbukhaari sababtuna waxa weeyaan dhammaantood horta raggan uu tirinaya sheekh ibnu dabrazad la odhanayay wax ka wada wariyeen kitaabka abi da-uudna isagay ka wada wariyeen laakiin iyagoo sheekhaa ka wada wariyey ayaa mundiri baa ugu geeri horeeyey najiibkani waa ka dambeeyey najiibna uu ka geeri horeeyey kuwa ka dambeeyey markaa saas oo kale walow aan tiro soo kordhaysaa maanta oo yaraanaysa aanay jirin labadii tirana sanadkii uu siman yihiinba oo dee mundirina dadkii la kulmay lahel waqtigoodii la helayay tan kalena dadkii la kulmo isku si unaad kuma gaadhayso haddana kolagii mundir hore u dhintay bay leeyihiin ama cabdulcadiim uu hore u dhintay oo dee hore u dhintay oo ruwaaddii isaga wax ka warinaysayba ay markaa naadir ay yihiin oo si lagu hela ay adag tahay riwaayadiisa waxay noqonaysaa riwaayo casiisa riwaayo bal markaa dadka ay raqbayeenna kii kale waa iska mutawafiro waa la helaya taasi laakiin waa nin weyn oo waqtiyada hore laba kulmay un wixii la helayayo bal markaa mid la xiiseeya ay noqonaysaayo waa aada u caalinimo ay qiimeynayeen tirada waa islaba mid bal markaa taasi iyada waa mid haddaba tan iyada hore iyada laba qaybood ay kaba dhigayaan midi waxa weeyaan laba nin oo wax riwaayo wadaagsaday ayaa midkood ka kale ka hor dhintay oo sheekhan waxaan u eegaynaa sheekhan kale kaba dambeeyey ama ka dambeeyey ka ka horeeyey ka geeri horeeyaan u nisbaynaynaa ee kolkol waxaa dhacda iyadoo inaan u eegin fulan buu ka wariyey fulan buu kaba wariyey ama hebel bay wadaagsadeen inay u eegaanuun xagga waktiga ay u eegaanoo dee ninka intuu konton sanadood hortood dhintay ee maantana dee riwaayo lahaa dadka ka warinaya waktigeedan joogaa nin konton sanadood hortood dhintay waa dad ama roonroon horta aada u naadir bay noqonaysaa bal markaa sanadka dee sheekhiisii laga joogo konton sanood waa sanad caaliya on sanad naadira ma noqonayso bal markaa ama ibnu mandas uu yihi soddon sanood haddii sanadkii lagaba joogo sheekhan waxa weeyaan waxaan warinayay ayaa sida ama laga wariyo kitaabkan ayaa soddon sanood buu mootan yahay dee naykii isagu dambeeyey waxa weeye waxaa la arkaa dadkii axdaasa iyo dadkii yaryaraa way la kulmayaane kaas ciddii hore waktigaa la kulanto baa laba kulantay riwaayadiisna ma noqonaysa riwaayo bal markay sanad ahaan doonayno dee lamida riwaayada mutawafirkee in kastaba ama ciddii doontaaba ay warin kartay ciddii ay doonta ay heli kartay ciddii warinaysayo bal markaa geeridaa horeynteedu ama marka konton sanoodba laga joogo sanadkii iyo sheekii riwaayadan lahaa ama soddon sanood geeridiisii laga joogo kolley waa riwaayo casiiza un waa riwaayo naadira iska noqon ciddii la kulantaa yaraanaysa dadkii iyaga wax ka wariyay aad bay u yaryihiin oo markaa taasi waxay iyaga ku keenaysa innaga mala inaguma keenayse raqbo la raqbeeyo ruuxa riwaayadiisii sanadkiisii waktigaa lagaba joogo in la helo oo dee dariiqiisii markaa laba maro bal taasi iyadna waa mid waa iyadiun waa nooca hore oo qidam lwafaadun waa naqaysi afraadun uma culuwu qidam lwafaati ay uma alqismu raabicu culumu qidam lwafaati weeye taas waa geeri horeynteed oo marka la eego laba raawi laysu eego weeyaanoo sheekh ka wada wariyay iyagoo sanadkoodu iska tira yahay ama alculuwu caalimnimadii laga faa'iidaysanayay dhimasho horeysa uun inagoon raawi kala u eegeyn taa hore raawi baan raawi u eegeynay oo sheekh baa laga wada wariyey oo markaa hebel oo sheekhan ka wariyey ayaa ka hor dhintaan leenahay hebel oo sheekhanun kaba wariyey laakiin ta aynaan markaynaan ruux ruux kuba xidhin ee ruux kale loo eegin ee geeri horeynteedun la eego laamacaltifaati liaakhara kale liaakharin waxa ayaan aqriyaynaa wasanka waa la tanweyninaya waa la sarfinayaa sababtuna wasanka daruradii shicirkaa keente markan kale la macaltifatin liaakhara inagoon ruux kale u eegin faqila waxa lilkhamsiina yakun lilkhamsiina waa konton sanood sanadka laga joogaabaa sanad caaliya aw thalaatiina soddon mada tagtay oo siniina min asiniini ah uma kii shanaad ee ugu dambeeyey uma culuwu qidami samaaci ay uma alkhaamisu qeybtii shanaad culuwu qidami samaaci maqal horeyntii caalinimadeed weeye uu dhameeyeyba inkaasuu kuba dhameeyey oo waxay tana tahay shaksi ayaa sheekh wax ka wariyey shaksi labadoo ka wariyeyna waa jira laakiin kaa hore bal waqti afartan sanood laga jooguu sheekha kaba maqlay kanna waqti labaatan sanood laga joogo ayuu kaba maqlay maxaa meeshii jira maqalkoodii iyo samaacoodii waa kala horeeyey marka aan wax kaloo ka dambe raajax yeelayaa jirin kaa samaaciisu horeeyey uu ka caalisan yahay kii samaaciisu dambeeyey welibana aada waxa tan loogu sii baahdaa marka raawigan ama sheekhan wax laga warinaya dadkii ikhtilaadku kuba yimi ama do ahaan ha ugu yimaado ama xanuun kaleba ha ugu yimaado iyo waxyaalahaas be uu yahay oo dadkii mukhtalidiinta dee saan ognahay ama inooba dambaysa waa dad markii hore ruwaadii lagu kalsoonaa ahaa xifdigoodu fiicnaa markii dambe ama markay weynaadeen ama wax kaloo ku yimi xifdigoodu xumaaday haddaba hadduu ninkan weliba sheekha wax laga warinaya dadka caynkaasa yahay dee riwaayaadkiisii hore waxay ahayd riwaayaadkii la aqbali jiray riwaayaadkan dambe ikhtilaadka waktigiisii laga warinayo ama aan la kala garanayn ma qabla alikhtilaad bay ahayd mise bacda alikhtilaadna waa laga tegayay arrintaasay faa'iido sii keenaysa oo samaacan horeeya khaasatan dadkii ay waxyaale markii dambe xifdigoodii xumaaday wuxun uu kuba xumaaday dee samaacoodii hore qadiimka waa kii la aqbalayay ka dambe lama aqbalayn wixii iyaga lagaba maqlay marka markay weliba xaalad kolkol bay waxa dhici karta ninku waktigaa hore waktigu iskaba yaraa weli xifdigiisu aan u fiicnaan aanay riwaayaadkiisu adkaan u marka dambe u weynaado xaafid aada u mutqina noqday oo riwaayadiisa dambe raajixsantayna waabay suurtagal noqotaa laakiin waxay aada u faa'iido u yeelanaysaa dadkii ikhtilaaf iyo waxyaalahaasi kuma yimaadeen ayay faa'iidadeedu noogu sii muuqanaysaayo haddaba labadaa shaksi ee shaksi uunka wax ka wada wariyey laakiin samaacoodu kala horeeyey samaaca hore ayaa caali ah oo ka caalisan tiradu haba sinaatee samaacii dambe uma culuwu qidami samaaci wabiddu haddaba caaligan bidkiisu annuzuulu nuzuul weeye shan qaybood baan soo maray dee qayb kastaba qayb baa qaabilaysa qayb kastaba qaybtan ka horjeeda waa nuzuulkii kal anwaaci weeye tanawucu nuzuulku uu kala baxbaxayaayo kal anwaaci lmadkuura sida anwaacda aynu soo maray ee caaliga aan kuba soo maray ay u kala baxbaxayeen ayay noqon qismi kasta oo aqsaamtii caaliga kala midaba muqaabilkiisu waxa weeye waa qismi naazila walow barhkoodaan dee ruuxu fiirada hore kusoo saari karahayn laakiin waxa weeye waa kalanwaaci wadiduhu ay did lcaali annuzuulu nuzuulkii weeye kalanwaaci wayatanawacu dee waanu u kala baxayaa dee ilaa hamsa kalanwaaci lmadkuura sida anwaacda aynu soo maray waxaysu meeloo duma la ceebeeyey oo dadku ay dee ceebeeyeen oy wax ka sheegeen oy dacniyeen nuzuulkii oo sida dee ay sheegeen cali bnu madiniye rag lahaa annuzuulu shu'mu nuzuulkuba waa saanacad ay kaba cabireen barkoodu waa booguji ku taalla ay kaba cabireen ay aada u ceebeeyeen fahuwa kaasi maa lam yujbar waa wixii aan la kabin ee sifo keenaysa isaga in la horgeysiiyo aan lagu kabin weeye oo macnaa waxa weeye haddii dee sanadkii caaligaha nadiif yahay saxiixa ama dee rijaashii saxiixa sanadkii naazilka waa ka mudan yahay waa ka horeeya kii naazilka ahaa waa laga mudan yahay laakiin haddii isaga wax kaba yaa jiraan oo rijaasha naazilku waa rijaal hiqaada xufaada fuqaha ah riwaayadooda samaac bay ku xidhiidhay tii caaliga ahaydna tasaahul baa jira ijaasaa jirta ama tasaahul kaloo xaggii samcigaa jirta rag aan dee saa reerka ahayn baa jira ficlan caalinimada macnihii waxa weeyaan xagga macnaha tacaalinimada iyaa la horreysiinaya waa kii naazilkaabaa la horreysiinaya marka waxaan lagu kabin ee aan lagu kabin sifaatkaa keena tarjiixa keena aan lagu kabin ayaa ka dembiga leh ama wixii sifo tarjiixa ama raajax yeelaysa wataa iyada markaa kaa la ceebeeyey ma aha ee isagun baaba macnaha ama waxa cumdadu noqonaya waxaysu duma fahwa kaasi maa lam yujbar waa kii aan la kabin wasixatu sixadu alculuwu waa sixadu ayun baaba caalinimada xagga macnaha ah cinda nadari cinda nadar wa taxaqiiq markaan dhabahaan eegno aynu hagaag dee la taxaqiijiyo masaladii kolba halka sixadu jirto ayaa caalinimada dee ficlan macnaha dee ay jirtaa xaggii macnaha oo caalinimadii macnawiga ahayd waa sixada oo sixadii ayaa caalinimoa marka la eega cinda nadar wa taxqiiqe haddii sanadkii caaliga ahaa rijaal aadaama dee ku kadaabi ku suganya ku daciif uu ku suganya ictibaar ma yeelanayo marka la leeyahay nuzuulu shumuna waa marka aan sifo isaga raajax yeelaysa oo isaga kabaysa aanu wadan weeye waxaysu duma fahwa maa lam yujbari wasixatu lculuwi cinda nadari wallahu subxana watacala cala aclam الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وما به مطلقا الراو فرد فهو الغريب وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور فقنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا في ضابقته كمتن من كذب ففوق ستين رووه والعجب لأن من رواته إلى العشرة وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نصبا ونيف عن مئات من كذبا بسم الله الرحمن الرحيم الغريب والعزيز والمشهور غريبتي iyo casiiskii iyo mashhuurkii ayaa mabxadkiisii kan yahay waa anwaaco saddexa oo uu sheekhu ku jamcin doono abyaaddan inoo soo socota guud ahaanna tacriifkooda aan arki doono istiraax ahaan haddaba bal qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii ayaa maxalkii lagaga hadlayey iyo mabxaskoodii uu kan yahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wama bihi mutlaqan arraw infarad ay wamaa xadiiskii infarada uu la gooni noqdo arraawi raawi uu la gooni noqdo bihi xadiiskaas iyo riwaayadiisa mutlaqan xaal yahay mid la idlaaqay raawigaas ama dee ciddan uu kala gooni noqonaya la idlaaqay oo dee ama waxa weeyaan ciddan uu kala gooni noqday nin imaama oo sha'nigiisa iyo axaadiistiisa in la tatabuco la jamciyo ha noqdo ama shaksi aan dee imaam ahaynba xadiiska ha kala gooni noqday laakiin si guud wixii raawi ula gooni noqday riwaayadii kale aanay la wadaagsani fahuwa isaga alqariibu qariib weeye oo kaa isaga qariib ayaa lagu magacaabaa wabnu manda imaamka macruufka ina mandaha la yidhaahaana faxad halkan waa xadeeyey oo wuxuu ku xadeeyey qariibka faxadda wuxuu xadeeyey ou qariibka ku xadeeyey bilinfiraadi gooninimo uu la gooni noqdo uu xadiiska riwaayadiisii raawigani uu la gooni noqdo can imaamin imaam xaggii uu kala gooni noqdo imaamkaasoo yujmacu la ururinayo xadiisuhu xadiiskiisoo dee macnaa marka la eego jalaalada uu cilmigan ku leeyahay iyo xifdigiisa iyo axaadiistiisa badan ee noocan ama cilmigan ahaatay taa la ajrigeed shanigiisa iyo axaadiistiisa in la dabagalo la tatabucan wax laga tegine la ururiyo taas buu isagu ku xadeeyey bal tacriifkii casiiska intaynaan gaadhin ama hadalkuna waa inoo sii socdaaye halkan sheekhu raximahu llahu tacaala munaadimku wuxuu ku tacriifiyey oo inoogu xadeeyey uu tacriifiyey xadiiskii qariibka lagu magacaabayey marka tacriifka bal ibnu mandah intaynaan ama siuu ku tacriifiye ama ku qaydayba kaa horteed sheekhu wuxuu yidhi xadiiska isaga riwaayadiisa raawi uu la gooni noqdo oo cid la wadaagsatayba aanay jirin ninbaa xadiisin ka warinaya xadiiskaas uu dee sheekhan ka wariyey cid kaloo ruwaadii ah oo la wadaagsatay oo iyaguna sheekhaa xadiiskan ka wariyay ma jirto xadiiskaa waxaa lagu magacaabayaa qariib baa lagu magacaabayaa oo dee wuxuu noqday sida ruuxan qariibkan waddankiisii joogin ee sha'nigiisu inuu keli uun ahaado yahay ayuu la mid yahay oo xadiiskaa raawi uu isagu riwaayadiisa la gooni noqday cid kaleo la wadaagsatay aanay jirin marka la eego sheekhan uu ka warinayana kala warisay ayaa qariib lagu magacaabaa marka tacriifka haddaan eegno sheekhan uu xadiiska ninkani ka wariyey ee uu kala gooni noqday wax qaydoo ahi lagu qayday markaa tacriifkan ma jirto oo hadduu nin caalimo xaafido yahay oo raggii xufaadda ahaayee dee asxaabta badan lahaayee sidaa daraaddeed axaadiistooda loo ururiyey ama sha'nigooda waa in axaadiistooda aan waxba laga tegin ee la ururiyo hadduu nin saasa intuu xadiiskii ka wariyey kala gooni noqdo oo asxaabtii badnayd iyo xertii badnayd ee kaluu lahaana aanay la wadaagsan iyo hadduu nin dee adigu aan aqoontaa iyo xifdigaa lahayn uu kala gooni noqdo waa isla miduunoo qariib baa mid kastaba la odhanayaa bal taasi waa tacriifkooda intooda badan ama guud ahaan ay yidhaahaanba laakiin imaam ina mandah la yidhaah kollay kitaabkana hore waan usoo aragnay ibnu mandah ama kutubta kaleba waa ku aragteen ibnu mandahaas xagga marka la eego dee aqrintan beytka aan aqrinayna inay waa nadmi ama waa shicire taasaa kol waxay keenaysaa si wasankii u tooso in waxyaala marka hore aan ismigu sidiisa ku iman jirin dee ama oo tasriifba ama imakasan oo kale hadi oo taa loo bedelantay daruuradii shicirku ama nadmiga uu keeno asalka magacan dee waana magac cajamiya waana qoys aada u ballaadhnaayo marka la eego xagga cilmiga magacay ku lahaayeen iyo taas sanado dhowr boqol oo sanadooda ay jirtay oo markaa waa qoys marka aanu ka suulin marka la eego xagga la eego xadiidka iyo adigu cilmigu aanu ka suulin muddo dheer oo dhowr boqol oo sanadood gaadhayso saas daraaddeed baa dabaqaad badan ama dee qorun adigu dhowr ah laga soo bilaabo qarnigii labaad ilaa qarnigii lixaad laga soo gaadhay aan arkaynaa rag ina mandah uun la yidhaaho oo qoyskan kala mida oo cilmigana dikri kuba leh laakiin waxaan leenahay magaca asalkiisa waa ha inuu ahaado mandah un la yidhaaho imika halkana ta'baa inoo taala ta'daasi waxa weeyaan wasankiibaa keenay welibana waa la tasriifinayaa oo inay haddii xataasan ay tahay in la tasriifiyana may ahaynoo wabnu mandatin si aan markan inshaadaya amaan aqriyayba aqriyay wabnu mandatin faxad taasi waa mid xagga marka la eegana dee magacan waa magac hore oo nin malaa magaciisa ibraahim la odhanayay laqabkiisu ahayd asalkoodna waa reer farison bal markaa qolooyinkan ama reer manda usradan ah waxaa aada u mashhuura nin kunyadiisu abuu cabdillaahi la yidhaah waana ninka xaggan sadarka saddexaadba uu shaarixu ibnu salaax isagoo kasoo naqlinaya leeyahay wa rawaynaa can abi cabdillaahi ibni manda kunyadiisa abu cabdillaahi la yidhaah kolle magaciisa moxamed ayaa la yidhaahaa moxamed ibn isxaaq ibni moxamed bal markaasaa mar dambena moxamed ibn isxaaq ibni moxamed ibni yaxya manduhna uu yar dambeeya mandahan bal ninkaas waa nin macruuf oo qarnigii afraad waana nin mucamaraay oo aada u gaadhay oo qarnigii afraad raggiisii ahaa imaam kaloo aada isaguna u mashhuura oo xagga da ahaan ka yara laakiin ida waxoogaa geeri ahaan waxoogaa ka dambeeyey laakiin isaguna isagoo dhowr iyo sagaashan gaadhay koley dee nin daaweyn buha qaybdan ay wada noolaayeen isku beledna ahaayeen magaaladan imikaba eeraan ku taale asfihaan ama asbihaan la yidhaaho oo magaalo culimo aada u badani kaba timiyo xufaad badan ah ay isku beled ahaayeen waa imaamkan macruufka ee mashhuurka ee xeryo iyo kutubta kale leh abu nucaym ayay isku waqti ahaayeen kollay munaafaso de waxyaalaha dadka aqraanta ah dhex maraana iyaga dhexdooda way dhex mareen oo saastaaba la yidhaha de abu nucaym wuxuu inmunadah kama sheegana waxbaa dhexdooda dhacay oo looma aqbalo ibnu mandahna waxyaalaha u abu nucaym kutubtiisa kaga sheegayo looma aqbaleen bal markaa ninkaas ninka isku dabaqada ahaayeen weeye markaa kutub kala duwanna waa leeyahay abu markaa ninkaa moxamed baa la yidhaha laakiin waxaan arki doonaa dee carabkana mariyey intaynan casharka ka bixin iyadoo ibnu mandah inoo soo noqon doono bal markaasna waan eegi doonaa ku yahay ma ninkan baa mise waa nin kale markan gaadho haddaba ina mandahaas baa isagu wuxuu ka dhigay oo uu ku qayday ina mutlaqan taabaa macnaheedu imaka taasi u qaydkan uu ishaaree markan xadiidka qariib lagu magacaabaya waa marka ninkan gooni noqday ee la gooni noqday nin imaama oo xaafida sida zuhri iyo qataada iyo raggaa waaweynaa asxaabta badanna lahaa axaadiistoodana dee qaaliban la ururiyey taa marka uu kala gooni noqdo dee nin asxaab badan ba lahaa ayuun baan aragnay nin keliya oo wax ka sheegayo dadkii kale asxaabtiisa ahaana lamay wadaagsan kaasaa qariib la odhanaya ee maaha si guudba ee waa kaas buu qariibka ku koobay dee kollayna kaa hore ayay koodii ay culimadu intooda ay qolooyin kale ku tegeen ay tahay bal intaas buu inoogu tacriifiya ama xagga xukunkiisiya waa inoo dambeeyaan oo wuxuu hi wamaa xadiidkii infirada uu la gooni noqdo arraawi raawigii bihi ay riwaayadiisa uu la gooni noqdo ruwaadii kale la gooni noqdo mutlaqan xaalu yahay dee markaa mid la idlaaqay oo qeyb laga idlaaqay waa infiraadkiisaasi oo ama dee nin imaamaha kala gooni noqda ama keyrkie fahuwa kaasi alqariibu qariib weeye wa bnu mandah abu cabdillaahi moxamed baa magaciisa la yidhaah baan nidhi ina mandah faxadda isagoo faxaddahu waa xadeeyey qariibkan bilinfiraadi kelinimo iyo gooni noqod can imaamin imaam xaggii lagala gooni noqdo imaamkaasoo yujmacu la ururinayo xadiisuhu xadiiskiisa macnaa sha'nihiisu yahay marka la eego jalaaladiisa iyo xifdigiisa dee dad badani ay u yimaadaan ay wax ka dhigtaan oo sha'nigiisa iyo xadiidkiisa in la ururiyo kaas ba wey tacriif waa inoo dhamaaday marka wuxu uhi isagoo noocii labaad inoo geli fain yutbac haddii la raaco oo waa raawigan la gooni noqday la raaco oo calayhi ay calaa almarwiy waxaa la warinayo ee imaamkaaba laga wariyey waa tacriifkiisiga kollay socda ama dee uu xadiiskan uu wariye uu la gooni noqday lagu raaco min waaxidin shaksi keliya xaggii lagaga raaco oo macnaa raacitaanka halkan xadiiskii uu nin la warinayey ayaa waxaan helay nin labaad oo xadiiskii la warinayo ciddii uu ka wariyey kaba warinaya min waaxidin shaksi keliya xaggii lagaga raaco iyo wasnayni amase laba oo odi macnaa uba kaba dhigo mid baa lagu raacay ujeeddadu ruux baa la wariyey xadiiskii oo nin labaad oo xadiiskii warinayaan helay amase laba kale ayaa ninkan isagu ku raacay xadiiska riwaayadiisa la wariyey falcasiisu kaasi casiis weeye fahuwa alcasiisu casiis baa lagu magacaabaya